الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا رشدنا واختم صالحات أعمالنا واهدنا سبل السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آه، إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan soo gaadhnay xalatoola darsigeenii maraatib diin alislaam maraatibta ay leedahay diinta islaamka martabadaha iyo darajada ay leedahay islaamka ayaan soo gaadhnay sheekhu su-aal buunan uunan wajahay uu leeyahay ka maraatibu diin alislaam islaamku maraatibtiisu waa imse martabo darajo imse darajo weeye islaamku darajooyin arkaanulislaam baa jirta oo shan ah arkaanuliimaan baa jirta oo lix ah maraatibulislaam baa jirta oo saddex ah maraatibu diin alislaam walaalayaal waxaa looga jeedaa darajaad islaamku darajooyin waaweyn buu leeyahay oo shanta arkaantu islaamka iyo laxda lixda arkaanul iimaanka mid saddexaad baa weydiiso oo la yidhahdo alixsaan alixsaan mid kasta oo saddexdaa ka mid a haddii keligeed la sheego islaamka oo dhan ayay la macno tahay aw aliimaan aw alixsaan sheekhu marka wuxuu yihi ka maraatibu diin alislaam diinta islaamka imse darajay leedahay jawaabtu waxa weeyaan saddex darajo halaatha maraatib ayay leedahay martabada koowaad alislaam weeyaan marta martabada labaad aliimaan martabada saddexaadna alixsaan ixsaanku marka islaamka waa shantii arkaan islaamka ahayd iyo lixdii arkaanta iimaanka ahayd ixsaanku marka muxuu yahay waan ka sheek uu sheekha inoo sheegi doona insha allahu tacaala wuxuu sheekhu yidhi wakullu waaxidin minha mid kastoo saddexdaa ka mid ah had idaa utliqa haddii keligii la sheego oo la idlaaqo shamala diina kullah diintoo dhan ayuu kulansanaya diintoo dhan ayuu kulansanaya insha allah marka maa macna alislaam islaamka macnihiisu muxuu yahay su-aashaas marka maa macna alislaam sheekhu muxuu kaga jawaabay wuxuu yidhi macnaa alislaam alistislaamu lilahi bitawxiid islaamka waa hoggaansi ilaahay loo hoggaansamo qofka uu muwaxid oo ilaahay keli ka dhigaya subxaanahu watacaala kaa weeye markaa alistislaamu lilah ilaahay oo laysu dhiibo oo isaga loo hoggaansamo weye walinqiyaadu lahu bitaaca ilaahay oo loogu hoggaansamo yeelid iyo raacid loogu hoggaansamo walkhuluusu min ashirki shirki in laga fogaado wax alla wixii shirki ah oo tawxiidka allah subxaana watacaala dhaawacay in laga fogaado daliilkii sheekh wuxuu soo daliisheeday aayadda ah waman axsanu diinan miman aslama wajhahu lilah ilahay wuxuu uhi subxaana watacaala waman axsanu diinan yaa ka wanaagsan xagga diin miman qof aslama isu dhiibay wajhahu wejigiisa u dhiibay lilahi ilahi subxaana watacaala yaa ka diin fiican qofka ilahay isu dhiibay diinta xaqiina waa taa weye ilahay qofka inu isu dhiibo isu dhiibidduna waa maxay inaad isaga raacdo ood u hoggaansato shirki iyo xumaan iyo iyo maaragtay alla inaad u shirig yeeshana aad maaragtay aad ka fogaato weeyaan saasaa la yidhahda markaa isdhiibiddu waa taa weye aayadka ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala waman yuslim wajhahu ila allah wa huwa muxsin faqad istamsaka bilcurwati alwuthqa waman yuslim wajhahu ila allah qofka ilaahay wejigiisa u dhiiba ee maaragtay u hogaamiya weji waxaa laga wadaa eh, jirkao dhan qofkao dhan baa laga wadaa wa huwa xaaluu yahay muxsin mid ixsaan samaynaya iyo wanaag faqad istamsaka qofkaasi wuxuu qabsaday bilcurwati alwusqaa xadhiggii adkaa rugnigii adkaa ayuu qabsaday ayuu sheekhu yidhi raxmatullahi caleyh idan qofkii ilaahay subxaanahu watacaala wejigiisa u dhiiba ixsaanna la yimaada wuxuu cuskadaa xadhiggii adkaabuu cuskadaa aayad kale ilahi wuxuu ihi subxaanahu watacaala fa ilaahukum ilaahun waaxid falahu aslimuu wabashir ilmukhbitiin fa ilaahukum ila ilaahiinu macbuudkiinu ilaahun waaxid waa ilaah keliya falahu isagaas aslimuu u hoggaansama oo isu dhiiba wabashir ilmukhbitiin kuwa caabudiinta ilaahay caabuda subxaanahu watacaalana u bishaare baa nabiga lagu yidhi intaas macnaheedu waa maxay waa macna alislaam ayib ma daliilu calaa shumuulihi diina kullah cinda alidlaaq in kelimadaasi ay diinta oo dhan ay maaragtay kolka la idlaaqo yani marka keligeed la sheego ee aan wax lagu xidhin guud ahaan loo sheego iyadon waxba lagu xidhin islaamka oo dhan ayay soo gelaysaa buuri maxaa daliil u ah waxaa daliil u ah ilaahay baa yidhi subxaanah watacaala ina diina cinda allahi alislaam diinta diintao dhanima ilahay agtiisa waa islaamka wey macnaato marka islaam haddii la sheego diintao dhan baad soo hosgelaysaa oo ay ka mid tahay arkaanuliimaan oo ay ka mid tahay ixsaankii oo ay ka mid tahay waxalla wixii axkaam ahaa iyo caqiidaha ee islaamku lahaa oo dhan ayaa soo hosgelaya marka nabiguna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam bada lislaamu gariiba bada lislaamu gariiban wasayacuudu gariiban kamaa bada islaamku wuxuu ku bilaabmay uu ku bilowday isagoo qariiba dadka isa haystaa isagoo yari yihiin wasayacuudu gariiban isaguna wuxuu usoo noqon doonaa aakhiru zamanka isagoo qariib haddana oo qariiba oo aan dad badan iyo aan lahayn atbamaabadaa sida uu ku bilaabay islaamku wuxuu ku bilaabay mar buu nabigu keligii ahaa muslim ahaa marka lasoo diray intaan weli ayna khadiija rumaynin mar bay laba ahaayeen mar bay saddex ahaayeen mar bay afar ahaayeen wuxuuna ku noqon doonaa islaamku siduu nabigu sheegay sala allahu alay wasalam qariib buu ku noqon doonaa siduu ku bilowmay marka waxaa iskale kuwa haysta uu ku dhaga waktigaa uu qariibka yahay islaamka haysta kuwaas ayaa janno loo ballan qaaday wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxaa kale uu yidhi afdalu lislaami iimaanu billahi subxaanahu watacaala islaamka waxaa ugu wanaagsan ilahay inaad rumayso idan waxaasoo dhan waxay daliil u tahay kelimada marka la sheego diin marka la yidhaahdo in ay ama islaam la yidhaahdo inay soo gelayso arkaanul iimaanki iyo ixsaanki inay soo wada gelayaan ayuu sheekhu daliil ugu soo qaatay raxmatullahi caleyh su-aal kaluu sheekhu soo wajahay wuxuu yihi ma daliilu calaa tacriifihi bilarkaani alkhamsa cinda tafsiil cinda alidlaaq haddii la idlaaqo oo keligii la sheego diintii oo dhan weeye laakiin haddii tafsiil loo sheego shanta rukni shanta tiir inuu yahay maxaa daliil u ah waxaa daliil u ah qowlkii nabiga sala allahu calayhi wasalam ma daliilu maxaa daliil ah calaa tacriifihi in islaamka uu tacriif u yahay ama uu yahay qeexid u yahay bilarkaani alkhamsa shanta tiir cinda tafsiil marka la kala qaado ee la tafsiiliyo jawaab qowluhu baa daliil u ah nabiga hadalkiisii sala allahu calayhi wasalam fii xadiisi su-aal jibriila iyaahu can iddiin marka jibriil uu nabiga weydiiyey diinta uu ka weydiiyey muxuu nabigu yihi sala allahu caleyh wasalam alislaamu islaamku waxa weeye an tashhada inaad qirto an laa ilaaha ila allah ilaahay mooye ilaah kale inuusan jirin wa ana muxammadan nebi muxamedna rasuulullahi rasuulka ilaahay inuu yahay adeegihii ilaahay inuu yahay wa tuqiima alsalaata salaada inaad oogto wa tu'ti azakaata zakada inaad la timaado wa tasuuma ramadaan ramadaan bishaa inaad soonto wa taxuja albeyt guriga ilaahay oo ah kacbada inaad xaj u aado in istatacta ilayhi sabiila haddaad waddo aad ku tagto aad hesho ida nabigu sala allahu calay wasalam tafsiil marka lagu weydiiyey islaamka shantii rukni ama shantii tiir ayuu sheegay sala allahu calayhi wasalam xadiid kale nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam oo bukhaari iyo muslim ay wariyeen buniya alislaamu calaa khams islaamka waxaa lagu dhisay shan tiir baa lagu dhisay buu nebigu yihi sala allahu alay wasalam fadakara hadihi gayra anahu qadama alxaja calaa sawmi ramadaan wa kilaahuma fi saxiix laakinahu xadiidka dambe waxa uu hormariyey xajka ayuu soonka ka hormariyey labada xadiidba waxay ku jiraan bukhaari iyo muslim ayay ku jiraan ayib sheekhu su-aal kale uu soo wajahay raxmatullahi calayhi ma maxalu shahaadatayni min addiin aslan shahaadada ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu ana muxamadan rasuulullah shahaadateyn baa labada qirid labada aan qirayno ilaahay waxdaaniyadiisa iyo rasuulka inuu ilaahay soo diray aan u qirayno booskee bay diinta ku leeyihiin diinta booskee bay kaga jiraan jawaab sheekh wuxuu yidhi laa yadkhulu alcabdu fi ddiini ilaa bihima laa yadkhulu alcabdu addoon fi diini diinta ilaa bihima labadaa qirid mooyaane labadaa shahaado mooyaane ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah labadaasaa qofka diinta kusoo galaa ilahi wuxuu uhi subxaana wa tacaala qaala allahu tacaala inama almuuminuuna aladiina aamanuu billahi wa rasuulih kuwa ilaahay rumeeyey waa kuwa alla rumeeyey iyo rasuulka kuwa muuminiinta la yidhaahdo sifadood waa maxay aladiina aamanuu billah kuwa ilaahay rumeeyey wa rasuulihi wa aamanuu birasuulihi rasuulkiisii rumeeyey wuxuu nabigu yihi sala allahu calay wasalam xadiis umirtu waxaa lay faray an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa ay ka qiraan an laa ilaaha ila allah ilaahay mooye ilaah kale inuusan jirin wa ana muxamadan cabduhu wa rasuuluh nebi muxamedna addoonka ilaahay iyo adeegihiisa inuu yahay rasuulkiisa inuu yahay alxadiid wagayri dalika kathiir wayna badan yihiin adilada ku soo arortay arrinta way badan tahay ayib maa daliilu shahaadati an laa ilaha illa allah daliilka loo daliishan karaa maxay tahay qirida ilaahay inuu keligii yahay la qirayo an laa ilaaha ila allah ilaahay mooye ilaah kale inuusan jirin maxaa daliilo jawaab qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi shahid allahu an laa ilaha illa hu walmalaa'ikatu wa ulu lcilm qaa'ima bilqisti laa ilaha illa huwa alcaziizu alxakiim shahid allahu ilaahay makhraaj wuxuu ka yahay annahu laa ilaha illa hu isaga mooye ilaah kale inuusan jirin waalmalaa'ikatu malaa'igtuna makhraati bay ka yihiin wa ululcilmi kuwa cilmiga ilaahay siiye subxaana wa tacaala ama dadkii diimaha hore haystay ha noqdeen ama kuwa muslimiinta ahayba cilmiga ha noqdeen wax iyaguna makhraati bay ka yihiin qaa'iman bilqist laa ilaaha illaa huwa alcaziizu alxakiim ilaahay inuu caadil yahay oo garsoor iyo qisti iyo cadaalad uu uu leeyahay subxaanahu wa tacaala kuna sifoobay iyo inuu yahay keligii oo rabbiga la caabudo yahay ilaahay baa makhraajika malaa'igtaa makhraajika ahlulcilmigaa makhraajika laa ilaaha illaa huwa alcaziizu alxakiim ilaah ilaah isaga mooye ilaah kale ma jiro waa midka awoodda leh ee falkasan wa qowluhu tacaala baa daliilu ah faclam annahu laa ilaaha illa allah faclam ogow addoon yahow nebi maxamed baa lala hadlayaa walkhitaabu licumuumi lmuslimiin ama qofka uu ka suuroobaya maqal ayaa lala hadlayaa faclam ogow annahu arrintu waxay tahay laa ilaaha ila allah ilaahay mooye ilaah kale ma jiro wa qowluhu tacaala ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi wamaa min ilaahin ila allah ilaahay mooye ilaah kale ma jiro wa qowluhu tacaala ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi ma اtakhada allahu min waladin wama kana macahu min ilaah ma اtakhada allahu min walad ilaahay cunug ma samaysanin cunug ma samaysanin ilaahay subxaanah wa tacaala caruur ma leh lam yalid walam yuulad ولم يكن له كفوا أحد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله wax ilaah kalaa oo ilaahay aan ahayn subxaanahu watacaala oon isaga ahayn oo la joogana ma jiraan nacam aayad kale ilahi wuxuu ku uhi subxaanahu watacaala qul low kaana macahu aalihatun kamaa yaquuluun idan labtagaw ilaa di lcarshi sabiila qul low kaana macahu aaliha ilaahay mooye hadduu ilaahay falkiisa ama dhinaciisa ilaahya kale hadday jiri lahaayeen kamaa yaquuluun sidaa kuwa mushrikiintiiba ay leeyihiin idan labtaqow ilaa dilcarshi sabiila ilaahay bay waddo ka heli lahaayeenoo xujay bay ka heli lahaayeenba waxay sheegayaan bayba alla xujo kaga heli lahaayeen laakiin ilaahay ilaahaan ahayni ma jiro ilaahay ilaahaan ahayni ma jiro oon ilaahaygi khaaliq aan ahayn maa macnaa shahaadati an laa ilaha illa allah maxay tahay macnaheeda xaqiiqada laa ilaha illa allah maxay tahay macnaheedu sheekh wuxuu yidhi macnaaha shahaadada macnaheedu waxa weeye nafyu istixqaaqi alcibaadati can kulli ma siwa allahi tacaala nafyi istixqaaqi alcibaada cibaadada inuu mutay in la diidayo can kulli ma siwa allahi tacaala waxaan allah ahayn subxaanahu watacaala inuu cibaado muto ayaa la diiday oo la nafinaya wa isbaatiha lilah ilahay baana cibaadada loo sugayaa caza wajal waxdahu keligii laa shariika lahu fii cibaadatih idan macnaheedu waxa weeye mid xaq lagu caabudo ma jiro ilahay mooye inaguna saasaan ku fasiraa alaa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu ilahay oo keliya mooyaan nafyu istixqaaq alcibaadati can kulli ma siwa allahi tacaala waxaan ilaahay ahayn ayaa laga reebayaa in uu muto cibaado wa isbaatiha waxaa keli oo loo sugayaa laa laa ilaaha ila allah ta hore waa di dambana waa sugid ta hore waxaa la diidayaa cibaado wax mutay inuusan jirin ta dambena waxaa loo sugayaa ilaahay keliya inuu mutay subxaanahu watacaala waxdahu laa shariika lah fii cibaadatihi kamaa annahu laysa lahu shariikun fii mulkih boqortooyadiisa ilaahayna cid la wadaagtaa ma jirto subxaanahu watacaala aayadda ilahi wuxuu ku yidhi dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min dunihi huwa albaatil wa ana allaha huwa alcaliyu alkabiir dhalik biana allaha huwa alxaq ilaahay ka xaqa ku dheehan weeye subxaanahu watacaala ka xaqiiqadaa ee xaqaa wey wa ana maa yadcuuna min dunihi huwa albaatil waxay baryayaan ay caabudayaan gadaasha ilaahay subxaana watacaala ama ilaahay sokadii waa baatil aan jirin wey wa ana allaha ilaahay huwa alcaliyu alkabiir midka sarreeya ee shaanigiisu wan yahay weeye subxaanahu watacaala midka sarreeya ee shaanigiisu wan yahay weeye subxaanahu watacaala waxaan u dambaysiinaynaa su-aashan insha allahu tacaala ma hiya shuruuط shahaadati an laa ilaha ila allah alati laa tanfacu qaa'ilaha ila ila biijtimaaciha fiih shuruudda lagu xidhayo in qofka laga aqbalo shahaadatu an laa ilaha ila allah maxay tahay ee qofku uusan waxba ayna u taraynin ilaa shuruuddaa uu oofiye mooyaane toddoba shardi weeye buu sheekhu yuri shuruuduhaa sabcatun toddoba shardi bay leedahay si loo aqbalo shahaadada qofka looga aqbalo iyo tawxiidka looga aqbalo awalan alawal alcilmu bimacnaaha nafyan wa isbaatan waa inaad barato inay kelimadaasi laba qaybood ka kooban tahay diidmo iyo sugid diidmo waxaa la diidayaa ilaah kale oo xaq lagu caabudaa inuusan jirin maxaa loo sugayaa xaqa caabudka ilahay keligii marka waa diidmo iyo sugid marka waa inaad sidaa macnaheeda u garanayso waa shardiga koobaad wey athaani shardiga labaad istiqaanu lqalbi bihaa qalbigu inuu yaqiinsado xaqiiqadeeda oo inay saa tahay waa inuu hubaa mush adoo shakisan inaad tiraaha maaha athaalis midka saddexaad alinqiyaadu lahaa dhaahiran wa baatina in loo hoggaansamo shahaadada loo hoggaansamo kor iyo hoosba kor iyo hoosba inuu qofku uhogaansamo oo uuna hoos ka gaal ahayn cibaadada rabbilcaalamiin uuna ka tegaynin labadaba inuu la yimaado cibaadadii iyo shacairtii in laga helo tawxiidkii qalbiga ahaa iyo iqraarkii iyo sugiddii iyo raacitaankii qalbiga ahana waa in laga helo alraabic midka afraad alqabuul alqabuulu laha falaa yarudu shayan min lawaasimiha wa muqtadayaatiha alqabuulu laha shahaadada waa inuu aqbalaa falaa yarudu shay-an ma celinayo wax shay ah oo min lawaasimiha iyada waxyaalahay keensata ka mid a shahaadadu markaad tiraa laa ilaaha ila allah waxyaalahay keensataa waxyaalaha o dhan waa inaad aqbasho ood qaadato oodan waxba ka tegin wa muqtadiyaataha waxyaalana way keentaa iyadaa keentaa wax wax ka laazimaa jira waa inaad la timaado oodan celinin oo aada aqbasho wixii iyada la falgelaya lamid ahaana waa inaad qaadato wuu ka sheekeyn doonaa insha allahu tacaala alkhamis shardiga shanaad alikhlaasu fiiha inay dhabkaa tahay oo ilaahay dartuuna aada ula qasdaysa wejigiisa subxaana wa tacaala asaadis shardiga lixaad alsidqu min samiimi alqalbi laa billisaani faqad qalbiga meesha u dambaysa waa inaad ka qirto dhabna ay kaa tahay carabka keliya ma aha wa ilaa macno kale yeelanaysaa markaa asaabic midka toddobaad almaxabatu laha wali ahliha qofku inuu jeclaado shahaadada laa ilaaha ila allah inuu jecel yahay weli ahliha iyo dadka ku dhawaaqee muuminiintaana inuu jecel yahay walmuwaalaat walmucaadaatu liajliha iyada darteed shahaadatu an laa ilaha ila allah inaad wax ku xidhiidhiso waxna ku goyso iyada darteed waxna ku xidhiidhiso waxna ku goyso bimacnaa inaad xidhiidhiso dadka muuminiinta ee saadiqiinta ee shahaadadaa ka run sheegay kuwa shahaadada colka la ee kasoo horjeedana in aad xadhigga u goyso waxay ka mid tahay waxyaalaha shuruudda ah ee ay ku xidhan tahay si lagaaga aqbalo ama ay ku anfacdo shahaadatu an laa ilaha ila allah hada wasala allahu cala sayidina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu